اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور أنت الأبي asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada shabakada islaamiga ah ee addacwa dotcom waxaan idiinsoo gudbinaynaa muxaadarooyinka taxnaha ah ee la magac baxay halgan geeska afrika iyo fadiilatu sheekh cabdiraxmaan abeed muxaadaradana waa muxaadaradii lixaad dhegeysta wacan insha allah
الصقور أدري بأنك متعب لكنك الليث الهصور أدري بأنك منهك لكنك الأمل الكبير أدري بأنك واهن لكنك البدر المنير أدري بأنك واثق أن النهاية للصبور أدري بأنك واهن لكنك البدر المنير أدري بأنك واثق أن النهاية للصبور دارت نفوس بالصغار وأنت بالكبرى تدور فاهنأ بسجنك وانتشر سيف النكاية للكفور متوشحا بالعزم قد نام الأرادل في الخدور وقف الزمان أمام سجنك يحفر تحتفي بدم النحور متوشحا بالعزم قد نام الأرادل في الخدور وقف الزمان أمام سجنك يحتفي بدم النحور أنت الهمام أنت الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام جديد ومحاضرات كنا مسلسل كمحاضرات يقدم بيسي إن شاء الله تعالى وحين مريني شرعت ومكان كرتقني الإمام أحمد قري وكو شهيدي معركدي يعني معركة أولا قري برتغيس كأي محارضة إسوته كدبنا أي كود عدي رصاص أي تقري إليهن لمن كان لها برتغيس وإليهن halkaana imaamkii uu ku shahiiday intaa waxay ka dambeeyeen waxaa bilaaban doonaa muxaadaraadkeena musalsalkaha wejigoodii saddexaad oo aynu niri maa bacda fatrat imaam axmed guray wixii ka dambeeyey waktigii alimaam axmed guray imaam maaragtay allahu mustacaan imaamka imijihaadkiisa inta badan kasoo warranay su-aashusa waxay tahay ma markii koowaad ba oo nimanka bortugiiska ay walaalahood usoo hidiyaan ma markii koowaad ba oo nimankani marka ay iyaga oo nimankaa salibiyada amxaarada iyo tigrayga gacan siinaya oo gargaaraya ay dhibaato inoo geystaan ama dhulkeena soo weeraraan oo maaragtay nimanka walaalihiisa iyaanka ah ma markaa keliya usoo hiliyey mise maya marar kaleo fara badan bay dhacday inay usoo hiliyaan oo maaragtay allahuma mustacaan ay garab iyo maaragtay cudud iyo maaragtay gaashaanba ay siiyaan waxaan leenahay marar fara badan bay dhacday qarnigii maaragtay lix iyo tobanaad ee milaadiga ahaa bortuqaaliyiintu waxay maaragtay soo hujuumeen meesha la yidhaahdo muqdisho ama magaalada hadda aynu muqdisho waxaan u naqaano yani maaragtay allahuma mustacaan oo waktiga ay ka telin jireen niman ajuuraan la yidhahdo ay ka ahaayeen maaragtay allahuma mustacaan asiyaad qarnigii qarniga ku tegay qarnigii maaragtay allahuma mustacaan toddobiyo tobnaad yani waxa weye maaragtay waxay haddana soo hujuumeen meesha la yidhahdo muqdisho iyadoo maaragtay ay uga jeedaan in ay muslimiinta reer muqdisho ay nasdo iyo maaragtay ay usoo direen iyo dad maaragtay caawiya walaalahooda reer hara kadibna nimankaasi ay maaragtay weerar kusoo qaadeen muqdisho kun iyo shan boqol iyo lix iyo tobankii labadaa qarni qarnigii ka horreeyeyna zaylac bay weerareen oo caasimadii muslimiinta ah wayna gubeen iyadoo dhanba maaragtay jumlatan u tafsiil mar labaad bay haddana yimaadeen markaasi haddana gubeen meelaha ay nimankaasi weerareen waxaa kaloo kamid ah yani maaragtay allahuma mustacaan berbera waxaa kaloo kamid ah yani maaragtay allahuma mustacaan dekadaha ku yaala sida musawac oo kale iyo oo ku yaalla hadda eritrea meesha loo yaqaan ujeedadu markaa wax kale ma ahayn waxay inu ahayd in muslimiintana la daciifiyo yani maaragtay gaaladoo maaragtay christanka ahna ay markaa awood yeeshaan waa sida maantaba dee la inoo hujuumayo sida maanta maraykanku inoo weerarayo sidaasi lamid onba iyana maaragtay muslimiinta waktigaa jiray maadaama bortugiisku ay awood badnaayeen ay markaa u weerari jireen bacda istishaada imaam markaa maxaa dhacay waa fatradii ka dambeysay imaam axmed guray oo aynu niri saddexii xalaqo ee muxaadaraadkeena ay uqaybsanaayeen qaybsi u dambeysay iyada marka dhowr qaybood baan ukala saar saarayaa yani waxa weye maaragtay wayna fara badan tahay lakin waxaan isku dayayaa inaan soo koob kooba insha allahu tacala dhinaca horta gaalada cafan haddaan ku horeeyo dhinaceena oo dhinaca muslimiinta ah inaanku markuu shahiiday kadib waxaa maaragtay allah mustacaan imaarada qabtay inankiisa yani maaragtay allah mustacaan imaaradaasi aada iyo aad bay u dheeraatay ilaa ma iyo sideed iyo labaatan amiir baa isaga dambeeyey imaarada muslimiinta oo caasimadooda ay harar ahayd ilaa laga soo gaaro kun iyo sideed boqol iyo sideetan iyo toddoba milaadiga markii ay markaa milinic uu soo galay isagoo maaragtay ingiriiska iyo talyaanigu ay markaa gelbinayaan baan odhan karaa bimacnaa marka waxaynu taarikhdeena kasoo bilownay imaaradii yani maaragtay shawa oo laba boqol iyo aan filayo maxaan leeyahay labiyo sagaashankii yani maaragtay laba boqol iyo maaragtay allah mustacaan waxaa tirahda ay xoogeygii hijriga ahayd bilaabantay ilaa waktigaa laga soo bilaabo oo bimacnaa markaa toddoba boqol iyo maaragtay qarniga caynkaas oo milaadiga ah ilaa kun iyo sideed boqol iyo siddeetan iyo saddoba bimacnaa ilaa kun iyo sagaal boqol waktiga intaa la eg oan odhan karo waa maaragtay allah mustacaan fatra yani maaragtay kun sano iyo maaragtay xawaalaheeda ah intaa dhulkaa waxaa isaga dambeeyey oo u talinayay imaaraat islaam markii marka imaam axmed gure meesha laga maaragtay uu shahiiday sideed iyo labaatan amiir baa markaa isaga dambeeyey sideed iyo labaatanka amiir waa kala xoog badnaayeen waa kala tamar badnaayeen yani laakiin fatradaas waxa ay ku sifaysnayd laba arrimood baan odhan karnaa bay ku sifaysnayd insha allahu tacala marka laga soo gudbo imaam yani maaragtay allahu mustacaan amiir nuur marka laga soo gudbo ninka amiir nuur ah oo shan iyo labaatan sano imaarada muslimiinta hayay waxaa soo hungureeyey gladios oo maaragtay isnaam xaarada yani maaragtay markaa madax u ahaa waa kun iyo shan boqol iyo saddex iyo afartan ilaa kun iyo shan boqol iyo toddoba iyo sideed iyo lixdan ayaa amiirkaasi imaarada muslimiinta hay labadaa nin markaa way isdagaaleen waa la isdilay kadibna waxa wey ninkii galawdios ahaa ee amxaarka ahaa waa laga adkaaday isaga laftiisina waa la dilay oo boqorka ahaa kun iyo shan boqol iyo sagaal iyo konton saddex iyo labaatankii march macra ka dhacday waktigii milaadiga ah ayaa meesha ninkaa lagu dilay amiirka cajiibka badan amiir nuura waxaa ka dambeeyey marka cuhmaan oo sanad hayay garaa jibriil baa ka dambeeyey oo sanad hayay talxa ka dambeeyey oo koob iyo labaatan sana hayay yani cafwan garaa jibriil baa ka dambeeyey oo sanad hayay yani marka tasalsulku marka saasuu maaragtay isu dabagalay waxaa markaa bilaabantay fatro la odhan karo inay tigrayga iyo amxaaradu ay maaragtay ka niyad jabeen inay mardaa muslimiinta soo weeraan khalaas yani markaa waxay ku ekaadeen muslimiintuna waxay kasoo baxeen dhulkii maaragtay tigrayga iyo dhulkii amxaarada labadii gobol ay qabsadeen bay kasoo baxeen yani ebat iyo shawa iyo dhulkii ay walba maaragtay muslimiintu ka talin jireen meelihun baa lagu soo laabtay dhulkaasi waa dhulka daanta caasimada asadooda ee ku taallo dhulka aan leenahay dhulka islaamka bay kusoo noqdeen marka labadii gobol ee yaraa saad ogtiin tigraygu hadda etoobiyada jirta waa gobolka labaad ugu yar baafne xagga masaaxada arjuhaada ay museyahay rajeynaya insha allah marka labadii meelooda yaryara walba ay joogeen halkan bay ku ekaadeen muslimiintu markaa nooca deganaanshaha bay haleen waxaad ka arkaysaa nooca deganaanshaha yani waxa weye umarada isaga dambeysay waktiyada ay xukunka qabanayaan maaragtay amiir dalxa oo kale kun iyo toddoba boqol ilaa kun iyo toddoba boqol koob iyo labaatan yani maaragtay allah mustacaan sanadku markuu ahaa milaadiga ayuu imaarada islaamka hayay macnaha koob iyo labaatan sano abubakar oo inankiisa oo ka dambeeyey koob iyo toban sano hayay amiir axmed oo kale yani maaragtay toddoba iyo labaatan sano hayay kun iyo toddoba boqol iyo lix iyo konton ilaa kun iyo toddoba boqol iyo saddex iyo sideetan inankiisa oo kale yani waxa weye maaragtay allahuma mustacaan cafwan waxaan lehay axmed maxamed oo markaa ku magacaana isna koob iyo labaatan sano hayay yani waxa weye markaa waa imaaro iska maaragtay degtay laakiin taa waxa uu heliyay ya ikhwa in imaaradasani guud ahaan bay muslimiinta fidaysaa laakiin maxaa dhacay waxaa dhacay inay dadkii caadadoodii iyo maaragtay ceebtoodii u laabteen nin kastaaba goof yar intu ootay bimacnaa markaa yidhahno halkan baan amiirka ah imaaraad fara badan baa markaa soo baxay sidaad arkaysa arki doontaan maaragtay khariidada labaad walaalku markuu soo saaro insha allahu tacala waxaad ku arki doontaan imaarada aad iyo aad u fara badan iyo imaaro kastaa goortay dhacday imaarat caruusa imaarat sidama yani waxa wey halkii imaaro ee haran caasimadeedu ahayd hadda intaa meesha idin ka muuqdo imaaro yar oo maaragtay ood oodan aad bay u fara baday laakiin iyadoo sidaasa haddana giddigood ixtiraam iyo tixgelin bay waxay u hayeen imaarat harar oo markaa maaragtay muslimiinta uun yani meesha looga taliyo calaa kullin iska ahay imaam amiirkii lix iyo labaatanaad oo maxamed cali cabdishakuur la odhan jiray oo sagaala sagaal iyo toban sano imaarada hayay laga bilaabo kun iyo sideed boqol iyo lix iyo konton ilaa kun iyo sideed boqol iyo shan iyo toddobaatan ninkaasi wuxuu la yimi caado aad yaab caadadaas waxay noqotay muslimiintiina dulmiyey dadkii raciyadiisa ahaa wuxuu kaloo maaragtay ninkaasi bilaabay inuu taxaalif la sameeyo oromadii cawaamka ahay oromadii uleal islaamka soo geliyay oo marka aada iyo aada u xoog badan oo amxaarada iyo maaragtay iyo tigrayga iyo muslimiintaba aada u dhibay oo niman aada u xoog badan noqday nimankaasuu taxaarib la sameeyey oo markaasuu maaragtay allahuma mustacaan muslimiintii aada iyo aada u dhibay ilamaa ay markaa dadkii muslimiinta ahaa ay markaa ka dalbeen najdo iyo ninkii la ohan jiray maaragtay khadawi ismaaciil oo masar markaa oday u ahaa jiray ninkaasaa markaa masriga ah ayaa ciidan usoo diray maaragtay halkaa ay masar uga soo diray dadka muslimiinta ah markaasi harar yimaadeen oo meeshaa qabsadeen toban sanay nimankaas haysteen hararna waxay qabsadeen koob iyo tobanka octoobar kun iyo sideed boqol iyo shan iyo toddobaatankii taarikhda milaadiga markay tahay toban sanay markaa joogeen oo ay maaragtay allah mustacaan nimankii maaragtay oromada ah ee cawaamkaana ay muslimiinta ka celiyeen iyagiina maaragtay nidaam wanaagsan u sameeyeen maxaa marka dhacay waxaa dhacay in siaad og tihiin qarnigaa waxaa bilaabmaya waa qarniga muslimiinta aada u daciifeen ee khilaafada islaamka ay dhici doonto oo maaragtay isticmaalku ingiriiska iyo faransiiska iyo yani talyaaniga iyo yani ay dhulka muslimiinta o dhan kusoo duulayaan oo markaa la kala qayqaysanayo masar markaa xaggey ku jirtaa waxay ku jirtaa dhulkii la qabsaday ingiriiskaa markaa masar markaa maaragtay qabsaday ingiriisku markaasuu masar qabsaday waxaa la amray nimankii la ohan jiray masaarida ee meesha har la yidhahdo joogay inay markaa ka baxaan ayib intii aanay ka bixin marka hore waxay isku dayeen inay maaragtay isku yar adkeeyaan oo qiso dheer yani waxa weeye maaragtay laakiin isku adkayntoodii waa anfici weyday ka baxaa la yidhi meesha nin marka amir cabdullaahi la yidhaahdo ayay markaa meesha kusii salimeen ninkaasi markaa laba sano ayuu meesha hayay kun iyo sideed boqol iyo siddeetan iyo shan ilaa kun iyo sideed boqol iyo siddeetan iyo maaragtay allah mustacaan toddoba milaadigu markay ahayd waxaa markaa bilaabmay in markaa gaaladu ay si dhaba markaa yani maaragtay u dejiyaan amxaarada maaragtay gaalada ah iyo maaragtay allaha mustacaan kuwii ru'yaanka ahaaba ay si dhaba marka allaha mustacaan ay u dejiyaan khuda ay kula wareegayaan meesha la yidhahdo harar oo caasimadii muslimiinta arrinkaasi wuxuu ka bilaabmay markii masaaridii meesha laga raray in ay markaa maaragtay allaha mustacaan ay hub fara badan ninkii la odhan jiray milenic oo markaa gaalada madaxda u ahaa ay markaa hub fara badan siiyaan ninkaa milenici wuxuu ka qayb galay baa la yidhi shir corruption lagu qabtay oo ay isugu yimaadeen yurubiyaanka isticmaarka ay isugu yimaadeen halkaasoo markaa lagu sharciyeeyey in isaga la siin karo hubka maaragtay allaha mustacaan la siin karo iyo maaragtay allaha mustacaan rasaasta la siin karo qisada iyo ninkaa iyo dadka hubka siiyey iyo hubka la siiyey nooc noocyaday ahay dib baan u yar dhigaya insha allahu tacala marka aan soo gaarsiiyo taariikhda yani waxa way maaragtay boqorada amxaaradu marka ayana milinka soo gaaraan insha allah ninkii la ohan jiray amir cabdillahi marka dagaal baa lagu qaaday dagaalkaana waan arki doonaa oo dagaalka har lagaga qabsan doono lakin waa iska dagaal musayafa yani waxa weye maaragtay oo markaa lagaga awood doonadigu xagga gaalada haddii muslimiintu ay cayn ka ahaayeen nimanka gaalada ah waxba iyaga aada isugu hawli mayn hebel ba hebel ka dambeeyey hebel ba hebel ka dambeeyey yani waxaba taarikh iska dheer bay noqonaysaa inaan ka bixi karin waxaynu usoo boodaynaa kun iyo siddeed boqol iyo shan iyo kontonkii oo inaga aada maaragtay inoo taabanaysa waayo intaa wixii ka horreeyey dee muslimiintu dhulkooday deganaaya kun iyo sideed boqol iyo shan iyo kontonkii waxaa maaragtay nimanka la yidhaahdo yani maaragtay allahuma mustacaan u talinayey nimankan gaalada amxaarada ah kaasihii saddexaad nin la ohan jiray ama tidrus markaa isagu la baxay oo marka culimadu a yidhahda la macneeyo yani macnihiisu yaal maxbuub ninkaasi amiirkii wuxuu ahaa maaragtay meesha la yidhahdo gojam kadibna wuxuu ku darsaday gondar wuxuuna maaragtay maxaabiisaystay ninkii la ohan jiray minilic oo markaa isagu gondar madaxda ka ah bal fiiri waa maaragtay waa hal mantiqado aada u yar yaa laba nin markaa iyaga kamid isku haysta ninkaasi nin aada u adag buu ahaa baa la yidhi xitaa gaalada yurubiyaanka ahaa ee la doonayay in ay nimankan kasoo saaraan labadan gobole yaryar ee maaragtay ay ku odan yihiin iyagii laftoodii buu dhibaateeyey oo racyadoodii iyo dad ay usoo direen iyo fuud iyo waxbuu ka laayay ninkii baa markaa ingiriisku ciidan kusoo bixiyey ciidankiisi ninkii maaragtay kaasihii saddexaad ahaa waa laga adkaaday kun iyo siddeed boqol iyo lixdan iyo sideed bishii afraad tobankeedii markay taarikhdu hayd ayuu ninkaasi markaa isdili ingiriisku markaa inay ilan gobollada qabsadaan awalba uma imane si deg deg ay markaa meesha uga bixeen waxaa markaa la wareegay nimankii gaalada ahaa boqortooyadoodii laba nin nin waa ninkii milinik la ohan jiro markaa isagoo gobolka amxaalada ka talinay iyo nin la yidhaahdo kaasihii tigraawiga ahaa oo isagu markaa la baxay yohanihii afraad ama joonkii afraad labadaa nin marka khilaaf baa markaa dhex maray waa la islaayey nimankii gaalaha marka waa soo dhex galeen waana la heshiisiiyey waxaa lagu heshiisiiyey dhowr qodob baa lagu heshiisiiyey waxa maaragtay cafwan cafwan halkaa waxbaan yar qalday insha allahu yani kaasaha maaragtay allaha mustacaan afraada tigraawiga ahi yani waxa weye maaragtay
lama dagaal lama gelin aada u xoog badan ninkii la oran jiray maaragtay allahu mustacaan minilik dagaal xoog badan lama gelin laakiin muslimiintu usoo jeestay ninkaasi wuxuuna maaragtay jee- keenay qawaaniin aan hore dhulka tigrayga looga aqoonin muslimiintii markaa dhulkaa ku noolaa ayuu wuxuu amray inay giddigood nasaaro noqdaan ninka aan kristan noqoninna waa la dilaya ninkii shahaadada maaragtay carabkiisa ka yidhaahdana carabkaa laga goynaya ninkaas heerka uu ka gaaray islaam nacayb waa ninka suudaan iyo maaragtay mahadiyiinta nimankii la ohan jiray u dagaaltagay ninka halkaasaa markaa isagana lagu dilay wy ninkaasi intii aanu maaragtay meesha lagu dilin waxaa yar dhex maray khilaaf aan aada u xoog badnayn oo heer dagaalaan gaadhin isaga iyo ninkii la ohan jiray minilik oo markaa boqorka maaragtay amxaarada ahaa isagu waa tigrayga boqorka markaa isagu amxaarada ahaa nimankii gaalaha markaa soo dhex galay waxa markaa lagu heshiisiyey dhowr qodob laba saddex qodob baa ugu muhiimsanaa waxaa la yidhi an takuna tawasucaatu almuqbilatu cala araadi shucuubi lmujaawirati munaasafatan baynahuma haddaad doonaysaan dhul inaad fidsataan idinku ha isku soo bixina oo idinku kanawna kan dhulkiisa ha damcine dadka maaragtay dariskiina ah dee waa muslimiinta dalkaa ku dhul fidsada dhulka aad qabsataan markaa waxaad uleedihiin yani waxa way maaragtay si isla eg waxaa kaloo la yidhi an yakuna minilik wariian lilcarshi bacda yoxana ninkan yoxanaa kadib markuu boqornimada isaga hadda loo ictiraafay laakiin markuu dhinto waxaa markaa boqortooyada iska yeelan doona baan minilig minilig waa markaa hadda wariir sugaysa waxaa markaa la sameeyey si arrimahaas ay uhorgalaan minilig yani maaragtay gabadhiisii oo toddoba sano jirtay ayaa waxaa loo doonay yoxana inankiisii oo markaa laba iyo toban sano jirtay yani fiiri sida ay gaaladu yani maaragtay u doonayaan inay nimanka kan aada iyo aada u adkeeyaan yani maratay xiriirka ka dhexeeya alxaasil ninkii la ohan jiray iyo maaragtay yoxanihii afraad marka waa ka meeshaa maaragtay ku dhintay oo muslimiintu meesha ay ku dileen kadib markaa minilik baa markaa boqortooyada qabsaday minilik markaa wuxuu ahaa nin aada iyo aada u fahamsan waxyaalaha ay kristanka yurubiyaanka ay doonayaan nin aada u fahamsan buu ahaa wuxuu markaa ka qayb galay yani maaragtay allahuma mustacaan shirkii broxolsaan sheegnay kun iyo sideed boqol iyo sagaashankii meeshaasoo lagu sharciyeeyey in maaragtay ninkan hub fara badan la siiyo intaa wixay ka horreyseen hub fara badan waaba la siinaya waxay kutubta taarikhdu ay soo raraan kun iyo sideed boqol iyo shan iyo toddobaatankii in faransiisku uu ninka ugu deeqay afartan kun oo bunduq iyo maaragtay allahuma mustacaan saddex iyo toban kun oo musadas ah macnaa baastooladaha loogu talagalay ciidanka mushaadka ee socda inay maaragtay qaataan toddobiiyo labaatankii maaragtay allahu mustacaan bisha lixaad kun iyo sideed boqol iyo sideetan iyo shantii ayaa haddana faransiisku wuxuu ninkaas siiyey lix boqol oo kun oo maaragtay bakiiraal macnaa rasaas isla sanadka laftiisa ayaa konton kun oo maaragtay bunduq iyo afartan madfac la siiyey sanadkii sideed boqol iyo sideetan iyo sagaal ayaa talyaanigu shan kun oo bun- bunduq siiyeen waxayna meesha usoo direen nin maaragtay allahu mustacaan askari ah oo antonoli la ohan jiray si uu bal u fiirfiiriyo wadciga iyo duruufta say tahay waktigaasi marka waktigii uu imaarada muslimiinta u hayay ninkii la ohan jiray amir cabdillaahi waxaad la socotaan marka amir cabdillaahi muslimiinta u gargaari lahaa ee masaarin ahaana waxaa la yidhi meesha ka bax faaruqiya ninkan isna waxa weeye talyaaniga waa hubeynaya oo faransiiskii baa hubeynaya amir cabdullaahi marka waa shakiyey sida wax u socdaan wuxuu markaa warqad u diray ninkii qunsulka ahaa ee ingiriiska u fadhiyey meesha la yidhaahdo cadan ama yeman waana ninka markaa khutadan harar lagu qabsanayo isaga u maaragtay loo xilsaaray oo mudabarka awd risaal u qoray marka uu ku leeyahay madmuunkeedu warmacada waad horta ii tahay adigu mise saaxiib ninkii markaa risaalu kusoo jawaabay risaalada waxay noqotay kun mutiican limanduubina fi harar fi kul fi kulli lumuur yani waxa weeye manduubkayaga annaga meesha harar la yidhahdo noo jooga ee ingiriiska ninkaasaad maaragtay yeeli doontaa amarkasta ninkaasaad ka yeeli doontaa nimankii markaa waxaa la diyaariyey in markaa weerar la qaado ninka odayga haddii ku fara badan la siiyey minilig haddii ku fara badan la siiyey yani waxaa la yidhi markaa harar marka maanta waa ku fasaxantay orad maaragtay gal octoobar kun iyo sideed boqol iyo sideetan iyo lix sanadkii maaragtay milaadigu markuu ahaa ayuu ninkii ciidan maaragtay soo abaabay ciidankaas iyo muslimiintu meel forqa la yidhahdo ayay iskugu hor yimaadeen yani waxa weeye gaalada ilaahay subxaanahu caza wajal la waajibiye oo laga adkaantay markaasaa dib haddana loo soo abaabulay minilik laftiisii oo shan iyo soddon kun oo ciidana wata laakiin ay uheliyaan kun iyo shan boqol oo talyaani kun iyo shan boqol oo talyaanihi ay uheliyaan ayaa markaa magaaladii la ohan jiray harar yani maaragtay allahu mustacaan soo galay dagaal baa muslimiintu ay kala hortageen laakiin muslimiinta waxa weye maaragtay allahu mustacaan meeshaas waa lagaga adkaaday maca alasif amiirkii marka amir cabdillaahi ahaa waa baxay oo wuxuu u baxay meesha la yidhaha jigjiga jigjigu markaa ka dhigtay caasimadiisa iyo santarkiisa nimankaasina waxay markaa harar soo galeen january lix iyo labaatankeeda kun iyo sideed boqol iyo sideetan iyo maaragtay allahu mustacaan toddoba markaasaa maaragtay ninkii gaalka ahaa ee mililik ahaa oo gaaladu ay maaragtay gelbinayaan ingiriisku maaragtay gacminayo oo faransiisku gacminayo oo talyaanigu uu ciidankiisa laftiisa meesha keenay ayaa maaragtay allahu mustacaan markaa meesha yimid kadibna markaa wuxuu ku khasban yahay inuu maaragtay risaalo shukriya qoro risaalada markaa ayuu u qoray wuxuu u qoray ninkii ingiriiska ka joogay meesha la yihahdo cadam wuxuu yihi min mililik melik maaragtay shawa wa kullu lgaal warqaddana waxay ka socotaa mililik oo ah boqorkii shawa iyo nimanka gaalada la yihahdo dhammaantood alakhyara minhum alashraar kooda khayrka qaba iyo kooda sharka badanba yani marka hamigiisa fiiri keliya wuxuu sheeganayaa inuu u taliyo mandiqada shawa la yihahdo iyo maaragtay allahu mustacaan yani maaragtay nimanka la yihahdo oromada oo markaa dad iska xadaaranaysa isagaba badnaa ficlan laakiin maaragtay dhulkii kale ee muslimiintu ay maaragtay u ahaa saldhiga u ahaa dhulkaa waxu haba yaraatay maanu sheegana wuxuu yihi ninkaas isagoo warqadiisa sii wata naxnu bixamdi illahi fi sixatin jayida aad baan u fiican nahay waa warqad iska dhal xaasil wuxuu yihi amir cabdillahi kaana garaanan ah amir cabdillahi wuxuu ahaa bu yihi axmed gurey labaad buu ahaa laa yataxamalu masiixiyan fi bilaadihi nin masiixiya beledkiisa maaragtay allah mustacaan ma aanu maaragtay dooni jirin inuu meeshaa joogo qad xaarabtuhu waharaba calaa dahri jawaadihi ninkan waan la dagaalamay buu yihi wuxuuna ku baxsaday yani waxa weeye maaragtay faraskiisii buu ku baxsaday allahuma mustacaan alaa maa tasifuun yani waxa weeye maaragtay maantana waxaan joogaa buu yihi yani maaragtay caasimadiisii baan joogaa wa juyuushii ixtalat madiinatahu cida wa juyuushii anaga ciidankayguna waxay qabsadeen magaaladiisii maanta garaan garaan waa dhintay buu yihi yani wuxuu ujeeda axmed guray wa cabdullaahi fi ayaamina hadihi khalfahu cabdullaahina ayaamaha kan hadda maaragtay inafooda inagu soo haya waa ku daba jiraa buu fa hadihi bilaadu lam tacud islaamiya meeshatan buu yihi harab ihi ma aanay noqonin buu yihi marka hadda wixii ka dambeeya beled islaam ma aanay noqonin ninkii la oran jira ibn cabdillahi macrakuu soo qaaday dee dabcan yani waxa wey maaragtay aan aada u awood badnayn macrakadaasna oo shan iyo labaatankii maaragtay june dhacday kun iyo sideed boqol iyo sideetan iyo sagaal yani waxa weye maaragtay amiirkii waa lagaga adkaaday halkaasuna markaa ku shahiiday raximah llahu tacala raxmatan waasa kitaabkan waxaan ka akrin doonaa kitaabkan sheekh soomaaliya iskale waa kitaab mufiida sheekh sheekh yuusuf sayid cali bak baa iskale waana sheekh nool hadda maaragtay allah mustacaan markii ugu dambeysay xamar buu joogay laakin de umalan maayo hadda gaalaha kursatay dad maaragtay odayaal ay ku nool yihin wallahu aclam alxaasil sheikhu waxa uu leeyahay isagoo wixii meeshaa ka dhacay tilmaamay dad maaragtay muarikiina iyo culimo kalena kasoo raraya sidii nimankaasi ay meeshii la oran jiray ka yeeleen yani maaragtay harar ay ka yeeleen caasimadii muslimiinta wuxuu sheiku leeyahay kama qaama junuuduhu bimasaadarati kaafati ma fi lmasaajid walmanasil waxaa la yaalay wixii masaajida iyo guryaha yaalay oo sijaayado iyo alaab guri la dhigto iyo mualafaad ah makhtuutaad naadira waxaasoo dhan nimankaasi maaragtay allaha mustacaan waa qaateen sida ay u qaateen sinaacadii iyo maaragtay waxaa la yaalay wixii maaragtay muslimiintu ay haysteen oo hubaho meesha yaalay muslimiintana markaa waxaa lagu waajibiyey mid kastaba inuu bixiyo hamsiin alfa riyaal yani waxa weye maaragtay konton kun oo riyaal oo maaragtay ah yani maaragtay ganax ah waxaana la amray in la xidho madaaristooda maraakista cilmiga masaajidii baa la gubiyey la gubay yani waxa weye masaaxiibtii baa maaragtay allahu mustacaan iyagana la gubay waxaa la manciyey yani shareecadii islaamka culimadii baa maaragtay allahu mustacaan la xidhxidhay qaar badan oo iyaga kamidna waa la laayay kama sacida minalik ninkii minalik la ohan jiray markaa wuxuu koray caleyhi lacnatullah lacanada ilahay ha ku dhacday tatra iyadoo fara badan calaa manaarati masjid jaamic masaajidkii maaragtay hararay masjidkii jaamicaha buu dhakadiisa u dhaxay aladi banahu lmuslimuuna muslimiintu ay dhiseen fabaala min almin cala lmanaara manaarada korkeeda ayuu markaa masaajidka uga soo kaajay qaa'ilan isagoo leh ha qad xawalnaahu ilaa kaniisa kaniisad baan u bedelnay yani sheikhu markaa wuxuu leey masaajidkiina ilama iyo hadda waa kaniisada oo masaajidka weynaa ee jaamici harar wey marka sheikhu wuxuu tilmaamaya xataa meeshu magaalada yani waxay maarata hararka kaga yahay ayib halkaa marka yani waxaan odhan karnaa waxaa maaragtay allahu mustacaan ee ku xidhmay cahdigii imaaraadka islaamiga imaaraadka islaamiga marka haddii meeshii caasimada u ahayd ee harar ahayd markaa la qabsaday dee marka maxaa yaallow yani waxa weye maaragtay markaa wax badan oo meeshaas sii yaalla ma jiraan yani waxa weye dadkii marka yani waa la kala tafaraaruqa weeye markaasaa waxaa la dhisay wadankan la yidhahdo ethoobiya markaad maqasheen ethoobiya markaas wadankaas maalinkaas usoo baxay qarinada adduunka kelmadan ethoobiana waa kelmad griiga macnaheeduna waxay tahay marka la af soomaaliyeeyo kuwii wejiyada gudnaa oo griigu markay dhulkan yimaadeen dad madmadoobay ku arkeen ilaa niman madmadow maahe markaasi waxay yidhahdeen dadkan dad wejiya guban wey yani waa dad madmadow in baa looga jeedaa wax kale ma aha nimankii marka gaalada ahaa ee nimankan utakdiidinayay magaca loo bixinayo wadanka kan xabash haddii la yidhaahdo waa magac taariikhi oo lagu haysto weye yani waxa wey maarata ardul xabash oo muslimiinta laftooda xitaa ay ku qabsan karaan waa magac ballaaran oo wadankan keliya aan maarata kulmin karin magac kale oo maanta loo bixin karo oo nimankaas ay taariikh uleeyihiin oo midayn karana male tigraay haddii loo bixiyo waa jamaco khaasa amxaana haddii loo bixiyana waa koox yaro gaara de xaggee magac loogu keenayo markaasaa magacaa loo sameeyey ethoobia la yidhaahdo yani waxa wey maaragtay waana kaa maaragtay markaa xuduudiisa sidaa loo ballaariyey cadaawadu marka walaalayaal intaa kuma aana istaagin ninka melilik la yidhaahdo yani maaragtay waxaa ka dambeeyey ninkii la odhan jiray xaylatalate oo kun iyo sagaal boqol iyo soddonkii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo todobaatankii markaa isna dhulka haystay isna markaa wuxuu ku darsaday dhulkii la odhan jiray eritrea inuu markaa ku daro yani maaragtay ethoobia ku daro ninkaasi markaa wuxuu amray xoogaygii madaaristahay malabaaqiga ka ahaa ee ninkii la odhan jiray melilik uu ka tegay isna inuu xidho sida madrasat alkhayr oo harar ku taalay oo kun iyo maaragtay sagaal boqol iyo sideed afartanki la xidhay madrasat cumar samatar madrasat abadir yani waxa weeye maaragtay allah mustacaan madaaris fara badan oo maaragtay malabaaqiga ka ahayd muslimiintu ay lahaayeen ayaa markaa iyana meesha lagu wada xidxidhay dhammaan dee meel masaajidka kaniisad loo bedelay oo mimbarka inta la fuulay lagu dulkaashay maxaa haray ma waxa ixtiraam ninkaas ku haya waxa ixtiraama iyo tixgelin haba yaraatay kuma haya kuwan maanta inana aan la joognaana ee nala dagaalamayna waa lamid iyaguna waa lamid waxaa laga yaabaa inay ku haminayaan masaajidka marwaad iyo yani waxa wey maaragtay allahu mustacaan masaajidka ismaayilka islaamka iyo inay masaajida ayana inay fuuraan ku dulkaashaan ay ku haminayaan hadday u gaari karto wayna samayn wayna samayn karaan ingiriiska iyo talyaaniga iyo ethoobia kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo kontonkii cahdigii ninkii la odhan jiray xayla salaasi ayaa la sharay waxaana markaa lagu sharay in soomaali galbeed ama soomaaliugadan si sharciya markaa loo siiyo ethoobiya si sharciya loo siiyo harar keliya kuma filnaanayso in markaa dhulka yani research area la yihahdo dhan markaa ethoobiyaanka la siiyo intaa kadib waxaa dhacay dagaalkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii aad garanaysaan cahdigii maaragtay xayla salaasi dagaalkaasi waa si xoogay xoog batay laakiin suudaantu markay soo dhex gashay abriil kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo lixdankii ayuu dagaalkaasi xoogay yaro qaboobay kun iyo sagaal boqol afar lixdankii kenya iyo waddanka la yihahdo ethoobiya waxay maaragtay kala saxeexdeen iyadoo uu ku dhex jiro safiirka ingiriisku yani maaragtay allahu mustacaan mucaahada loogu loogu magac daray mucaahadadii ama ballankii difaaca mucaahadadaas waxaa la cusboonaysiiyey mar labaad kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii waana waxyaalaha dee maanta hadda laynagula dagaalamayo dadku maanta waxay la yaabayaan maxay kenyatigu saa u yeelaya kenyatigu waxay saa u yeelayaan waa hore heshiis la galay adduunkan inagun baa iska hurudna dadka muslimiinta iyagun baa iska hurda ummadda soomaaliyeed iyadun baa umadka muqafala ah oo iyadun isku mashquulsan oo ree hebel maxay sameeyeen iyo ree hebel maxay yeelaan intaasun bay kaga dhan tahay laakiin maxaa ku xeeran maxaa laga damacsan yahay waxaan aan sheegayna wax wada qoran wey maha waxataa lagaa qarinay wax lagaa qarinaya maaha waa wax wada qoran asraar aynu intaynu wakti ku bixinay soo faydnay oo soo kashifnay mahaya eqo waa taarikh iska qoran oo bugaagta ku taallo oo kutubta ku taallo oo qofkii maanta u baada oo heli karayo allahuma mustacaan alama tasifuun cahdigaas marka ninka la yidhaha xeelasalaata waxaa markaa la mamnuucay luqada carabiga majalladii ugu dambeysay ee luqada carabiga kusoo bixi jirtay oo la odhan jiray majallatu bilaal xataa bilaal la ixtiraami waaye ila bilaal nin madow aha bilaal alxabashi xataa majalada magaciisa wadatan oo ixtiraami waaye waa la xidhay majaladaana oo maaragtay afar sana la shaqaynaysay toddoba labayo toddobaatankii ilaa lix iyo toddobaatankii inta udhexaysay kadib waxaa bilaabantay fatradaad garanaysaa ninkii la odhan jiray ningisto de waa inagii dagaalka toddobiyo toddobaatankii uuna dhex maray kadibna waxa weeye maaragtay allahu mustacaan waa taa ruushka uu maaragtay gargaarsaday kadibna waa tii de meesha laynaga soo saaray march shan iyo tobankeedii kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo toddobaatan waa ta ay si kaamila markaa nimankaas u qabsadeen yani dhulkii la odhan jiray somaali ugadeen ama soomaali galbeed oo dhan intaaba kuma ekaane nimankaan gurigooda waxaad arkaysaa inaanay ku ekayn ya ikhwa yani maaragtay allahu mustacaan mantiqo mucayan oo keliya kuma eka yani maalinba meel bay u joogtaa laakiin waddanka o dhan baa la rabaa waad garanaysaan kun iyo sagaal boqol iyo labayo siddeetankii juun soddonkeedii waa kuwa balanba la qabsaday goldogob oo gaalkacyo waxyar u jirtana waa kuwa ku darsaday يعني marka nimanka la yiraahdo amxaarada musalsal ahaan waxaan filayaa dee maxay ninkii la oran jiray mingisana dee waxa ku xigay mella sanaawi mella sanaawi isna waa ka dee markiiba luuq isku soo qaaday oo dagaalka ku qaaday xoogaygii maaragtay ay dadka alukhayrka ay ka sameeyeen waa kii xoogaygaa meesha ku tirtiray oo cadow maaragtay allaha mustacaan iyo munaafiqiin fara badan iyagay la socdaan markaa waxay meesha muslimiinta lagu baadiyay intaasi marka waa musalsalka cadaawadda iska taariikhiga ilaa maanta socota wey ninka la yidhaahdo hadday hadaladooda nimankaasi waxyaalahay ku haminayaan baa ka weyn ficilkay samaynayaan soo ma ogadin yani waxa way maaragtay markii soomaalida la doonayay in la siiyo waxaa xorriyadda lagu sheegayay labadan gobol ee yani waxa weeye maaragtay allah mustacaan waqooyiga iyo koonfurta ama soomaaliya baa ninteeda laga niqaashayay ciddii iskay hortaagtay ee tiri nimanka kan soomaali la yidhahdaa united nationka maba istaahilaan in xukuumad la siiyo keliya un dawladda ethoobiyan kuma ahayd ah iyagun bay ahayn ciddii meesha inta ka khudbeeya yidhi wax soomaali la yidhaahdo oo in dawlad la siiyo istaahilaan ma jiraan oo ingiriisku ka diiday oo yidhi ma nimankii harar yani maaragtay caasimada u ahayd ee maaragtay allah mustacaan ila dagaalamayaan diyaaradaha usoo daray waktigii sayidku ka hadlayaan ka warrami doono maanta insha allahu tacaala aan diyaarada u adeegsaday ma nimankaasaad leedihiin dawlad ma noqon karaan oo wax dawlad istaahila ma aha alxaasil waxaad kala ogtihiin baan filaya ya ikhwa insha allahu tacaala in nimankaasi xataa gobolka banaadir la yihahdo ay sheeganayaan ah gobolka la yihahdo banaadir xitaa inay sheeganayaan minalik biha mise xayla salaase inuu xayla salaasa baan filaya xayla salaase soddomayadii shan iyo soddonkii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo soddonkii wuxuu ka khudbeeyey yani maaragtay baarlamaan ku-sheega meesha la yidhaahdo yani maaragtay allahu mustacaan maxaarada oo adsaba markaasu wuxuu yidhi xuduuddii weli etoobiya iima dhamaystirmin waxaana iga muqan buu yidhi oo aan ka hadlayaa meesha la yihahdo eritrea iyo meesha la yihahdo banaadir waxaan ka hadlaya waa labadaas waxaan ka hadlaya eritrea iyo banaadir baan ka hadlaya marka waa kun iyo sagaal boqol iyo maxay shan iyo soddonkii waa wax sugan oo taariikhoo la qoray oo gaalo qortay oo islaam qoray dadku wada og yihiin oo macruufa weeye marka arrinku ma aha arrin saalan ya ikhwa arrinku waxa weeye waa arrin yani waxa wey maratay saylac laynaga soo dundumiyey laynaga soo maaragtay saaray oo laynaga gubay oo maaragtay allah mustacaan harar laynaga soo faramuroojiyey oo dhulkii imaaraadka islaamiga oo dhan laynaga soo durkiyey oo inagii layna qaybqaybiyey oo waxa weye maaragtay allah mustacaan maalinba gaalka xooga badani uu nimankaas maaragtay isaga uu yani waardiyaha ka hayo maalin bortugiiska waardiye ka haya maalin ingiriis baa waardiye ka haya maalin ruush baa waardiye ka haya maalin maraykan baa waardiye ka haya afartaasi waa marba gaalada kii u awooda badnaa waktigii qarriyada dhexe bortugiis baa awood badnaa isagaa markaa waardiye ka hayay oo inaga inoo jebinayay wixii intaa ka dambeeyay ingiriis markay maaragtay boqortooyadiisi soo baxday oo isticmaalka uu yimid waktigaana ingiriis baa waardiye ka haya isagaa inaga soo saaray harar waxay ka dambeeyey seven sevenkii waad garanaysaa ruushku inuu isagu yani waxa weye maaragtay inoo jebiyey haddana waa maraykan a haddana waa maraykan marka ummadda soomaaliyed inay ogaataa loo baahan yahay in loo takdiidiyey oo ay khatar ku jirto waddankeeduna khatar khatar ku jiro yani waxa weye maaragtay allah mustacaan jiritaankeeduna khatar ku jiro hana u malaynina inaan dhul la kala qaadi karin dad inaga inaga maaragtay xoog badan oo inaga taariikh badan ayaa dhulkii laga qaaday maye ikhwaanna alfalastiniin meyey maaragtay arladii weliba tahirnayd ee bayt ulmaqdes meyey ma a ma bayt ulmaqdes oo kale dhulkeena ku yaala kuma yaalo a iyo wuxu dhul sooniina waa laga farmaroojiyey har cad baa laga qaaday waa kuwa qaxootigaa dadkii deganaa yani waxa way maaragtay ka qaxoo ka tegay weeye maantana yuhuud baa degan oo dee dhisatay oo sharciyaysatay hala yaabina marka yani waxa weye maaragtay inaga jiilkeenan haddaynaan sida isu dhaamin jiilasha inaga dambeeya dhulna uga tegi mayno waddanna uga tegi mayno waxaa walaalayaal xusid mudan oo in laga tago haba yaraatee aan marna mudnayn maadaamaan ka hadlayno siraacii yani geeska africa ninkii la oran jiray sayid maxamed cabdulla xasan sayid maxamed cabdulla xasan ninkaa mujaahidka batalka ah wuxuu ka mid yahay runtii dadka ay soomaalidu aadka ugu tacdiyeen ee markii uu noolaana ay ka garab baxeen markii uu dhintayna ay taariikh xun iyo been abuur fara badan iyo bumbuurin iyo mubaalaqo fara badano meesha aan ku jirin ay taarikhdiisa ka sameeyeen sayidku wuxuu dagaalamayey muddo labaatan sano halka uu imaam axmed guray uu ka dagaalamayey muddo shan iyo toban sano sayidku wuxuu dagaalamayey yani wakti ay isticmaalka laftiisii ay dhulka joogaan ingiriis joogo oo talyaani joogo oo faransiis joogo oo amxaaradu ay awood leedahay oo muslimiintii harar laga qaaday waktigaasuu maaragtay sayd maxamed abdulla xasan uu dagaalamayay halka imaam axmed guray waktiga uu dagaalamayay keliya isaga iyo maaragtay tigrayga iyo amxaaradu mararna ay usoo hilinayeen bortuqiiska keliya ay ahaayeen waa ka markaa duruuf adkaa yani maaragtay allahu mustacaan ninkii la ohan jiray imaam axmed guray waa ka duruuf adkaa midka midda kale sayidku sida ay soomaalidu u raaceen axmed guray umay raaceen soomaalidu dad isticmaalku baabiistay oo laaluush bartay oo lacaga la kala siisiiyo ummad caynkaasu sayidku kusoo beegmay markaasa in fara badan ayaga ka mihi aanay raacin laba nuqdaan ka horraysiinaya intaana tafaasiisha sayidka aanan gelin insha allahu tacala arrini waxay tahay arrintii aan shalay sheegayay sayidka jihaadkiisu lama mid ahayn jihaadkii ninkii la ohan jiray axmed guray maxaa yeelay xoogay akhtaba fara badan buu aqtaadaana waxa ay usab sabab u ahaa laba arrimood arrin wuxuu ahaa gabayadii sayidka oo sayidku nin wuxuu ahaa hadduu gabyayo marar badan qabaa'ilka yani maaragtay allahuma mustacaan aada u ijaafeeye kaasi waa qodob qodobka labaadna ficilka sayidka sayidka qabaa'ilka ka hor yimaada ee soomaaliyeed ee muslimka ah yani waxa weeye maaragtay intuu seef ula tago ayuu wax aada u maaragtay khariban oo fara badan samayn jiray su-aashu waxay tahay arrinkaa maxaa kalifaya arrinkaa waxaa kalifaya sayidku horta nin sheekhu ahaa mas'aladaa culimada in loo bandhigo waa ku khaldanaadaan ma ku saxsanaado laakiin sayidku wuxuu rumaysnaa sida kutubtiisa ka muuqata soo ma ogdin sayidku inuu rasaa'il ka tegay rasaa'il iyo kutub inuu ka tegay soo ma ogdin oo in la taabico la nasriyo u baahan kutub buu ka tegay ma aha keliya inagu waxaynu isu sheeg sheegnay awowgaan kasoo gaaray iyo ayibaa sa ay tiri kutub buu ka tegay yani maaragtay allahuma mustacaan in in dee la nashriyo u baahan sayidku cidda mucaarada ee ku hor timaada ee gaalada ka raacda wuxuu uhaysan jiray inay gaala yihin waa sida ka muuqata kutubtiisa sida masala risaaladiisa la yidhaahdo baxu baxun fi lmunaafiqiin baxsi ama baarid ka hadlaysa munaafiqiinta waa risaalo luqa carabiga ku qoran oo runtii aad iyo aad u cajiib badan sayidku marka maadaamuu dadka gaalo uhaysto caydoodana waa banaysan jiray maalkoodana waa banaysan jiray dilkoodana waa banaysan jiray laakiin arrinkaasi sax ma yeedisa ma aha waa masalo kale maqabyaalad baa ku xambaaraysa waxaan leenahay maya sayidka halkan waxaan anigu ka beri yeelayaa wax aliyaalo iyo qabyaalad meesha la yihahdo khata'iisa dilka iyo maaragtay mararka qaarkood qabaa'ilkood la aflagaadeeyo waa mas'alo kale laakiin sayidku qabiilaysta ma aha maya maxaa u daliila waxaa u daliila qabiil soomaaliyeed aanu la dagaalamay iyo qabiil soomaaliyeed oo aanu gabay u tirin mid isaga xiga haddii aan isticmaalno lahjada soomaalidu isticmaasho iyo mid isaga ka durugsanba lasoo heli maayo qabiil aanu gabay u tirin bal waxaa gabayadiisa ka muuqata inuu lafaha ama reeraha qaarkood reeraha ummadda soomaaliyeed inuu laf marna caayayo isla iyadii haddana ammaanay maxaa kalifay duruufta marka ay u jilicsan yihiin ee amarkiisa ay yeelayaan ay la socdaan ee gaaladaas ula dagaalamaya ula dagaalamayaan oo ammaanayay markay ka hor yimaadaanna yani waxa weye maaragtay waa ijaafaynaya saa darteed anigu caawa halkan kama sheegi doono tatabuc ah sayidku maalin buu halkaa dagaal ka galay maalinna halkaasuu weerar ku qaaday ka sheekayn maayo hadii alla ka dhiga insha alla sidii kii axmed guray waxaan ka sheekaynayaa muxuu sayidku u dagaalamayay oo aan markaa kasoo qaadi doono kutubtii isagu uu ka tegay iyo gabayadiisi iyo nimankii gaalaha ula dagaalamayay rasaa'ilkii iyo warqadihii ay isu qori jireen allahuma mustacaan lama tasifun sayid maxamed cabdulla xasan risaaladiisa la yidhaha baxu lmunaafiqiin wuxuu ku leeyahay isagoo iska hadlaya naxnu qawmun qaamuu bilcizi waliimaan waxaanu nahay dad sharaf iyo iimaan u istaagay yani maaragtay allahuma mustacaan isuna kaalmaystay an yudaaficuu can diinihim diintooda inay difaacaan wa watanihim iyo waddankooda ilamaa iyo biaakhiri qatrati min damihim ilaa dhibicda ugu dambaysa ee dhiigooda yujaahiduuna fi sabiili illah jidka alla ku jihaadaya liiclaa'i kalimat islaam kuwa maaragtay diinta islaamka cadowga la-ana ku jihaadaya ilaa an yuxaqiquu qaradahum ilaa dantooda ay ka gaadhaan aw yastasilu lcaduwa min fawqi lardi ama cadowga ay ka maaragtay saaraan dhulkooda ay ka saaraan wanaxnu qawmun nukaafixu linutahira jamiica anxaai bilaadi somaal min alacdaai lkaafiriin waxaanu u dagaalamaynaa si aanu uga daahirino yani dhulka soomaalida oo dhan acdaada gaalada ah liannana naclamu waxaan ognahay tamaaman annahu laa yumkinu lana inaana suurtagal noo ahayn an nacbud allaha fii ardina alla inaan arladayda ku caabudno aaminiina muطma'iniina anagoo aamin ah oo xasiloon walaa an nuqiima axkaama kitaabi illahi kitaabka alle axkaamtiisa inaan ognaano suurtagal nooma aha walaa an nastadmira khayraat khayra khayraatihi dhulkayga khayraadkiisa inaanu maaragtay soo saarnana suurtagal nooma aha ilaa bacda taxqiiqi algaradi almadkuur ilaa baa markaanu xaqiijinno dantii aan hore usoo sheegnay mooye oo maxay ah inaan cadowga iska saarno naxnu qawmun laa nasmaxu lilkufaari an yaxtaluu bilaadana qowm baan nahay aan u saamaxaynin inay gaalada dhulkayaga ay maaragtay qabsadaan aw yaxkumuuha ama ay xukumaan walaa natak walaa natakaatafu calaa dalik maca almustacmir mustacmirkana maaragtay allah mustacaan kusiin mayno yani maaragtay allah mustacaan garab kusiin mayno inuu dhulkayaga xukumo laa biciwadin isagoo maaragtay aanu maal kaga qaadanayno walaa bitahdiidin ama isagoo maaragtay aanu ka baqayno noo hanjaday walaa bitarki qawaaniin shariica wa axkaamiha ama anagoo ka tegayna qawaaniintii maaragtay diintayada walaa najcaluha khaadicatan liqawaaniin alkafara kana yeeli mayna dhulkayagu inay ukhuduucaan qawaaniinta gaalada wa axkaamiha adaaguutiya iyo axkaamteeda daaguudka bal nuclinu waxaanu cilaalinaynaa xarbanaa dagaalkayaga oo aan la dagaalamayno cala zucamaa'i kuwa maaragtay allah mustacaan dadka u taliya wa cala aladiina yasmaxuuna lahum bidukuuli bilaadina iyo xataa kuwa u saamaxaya in gaalka dhulkayaga soo galo wa isticmaaliha iyo inu isticmaarsado wanuwajihu lawmana lilculamaai walqudaad waxaanu halkan ka canaananaynaa buu leeyahay culimada iyo maaragtay qudaada aladiina kuwaasu yuhinuuna ihaanaysanaya shareecatana alislaamiya diinteeda islaamka wayajcaluunaha kana yeelaya taxta aqwa taxta abdaadi lkafarati lfajara kuwa gaalada ee faajiriinta ee kafarada ah yani shareecada maaragtay hoosgelinaya warkaas waxaad dib uga raajicin kartaan yani kitaabka la yidhaahdo zaa'ir somaal sabxadda afar iyo konton sheekh masriga qoray oo marka uu kasoo guuriyey risaalada lafteeda kasoo guuriyey macnuu marka waa maxay yani markaad risaaladaasoo kale ufiirsato waxaa kuusoo baxaya markaa ninkan hadafka iyo gaayada iyo ujeedada u dagaalamsan yahay inay ahayd koxna xumaaday cadowga gaalka ah ee dhulka islaamka soo galay taa wayaka uu ka dagaalamsanaa ee sayid maxamed cabdullahi xasan uu jihaadka u iclaamsaday ee inuu maaragtay dhulka muslimiinta uu maaragtay gaalada ka sifeeyo gaalada waxa raacsan uu marka allahu mustacaan maaragtay u iclaamsaday mar labaad wuxuu leeyahay khudbadihiisi waxaa ka mid ahaa ina calaykum an tu-addu lwaajiba almuqadas dadyo waxaa idinku waajiba waajibka muqadaska ee jihaadka inaad maaragtay gudataan bidafci shari daa'i qabla an yaciza dawa yani waxaa idinku waajiba inaad maaragtay dhibaatada inaad maanta iska faydaan inta aan dawadeedu idinku asxaan waa sidaan maanta taagan lahay wey yani cadowgu maalin buu saaran yahay wain aladiina tuwaajihuunahum kuwan maanta aad ka hor hortaagantihiinna laysuu waxdahum keligood ma aha walakin waraa'ahum duwaluhum dawladahoodaa ka dambeeya wa xukuumaatuhum xukuumaadkoodaa ka dambeeya wa amaamahum lmaal wa amaamahum almaalu wasilaaxu lxadiid hub iyo maaragtay xasri ah iyo maal bay haysaan yani maaragtay allah mustacaan laakin idinka waxaa idinku filan min silaaxikum iimaanikum billahi caza wajala inaad alla rumaysan tihiin wa quwati caziimatikum iyo in xoog maaragtay caziimadiina iyo maaragtay go-aanka inuu adkaado falaa tarhabu ha ka cabsanina jumuudahum ciidankooda walaa kasrata silaaxihim hubkooda farabadaantooda ha ka cabsanina faallahu aqwa minhum allaa ka xoog badan wa aktaru jundan ka ciidan badan wa kunuu saabiriina kuwa ku sabra ahaada cala shadaa'idi dhibta muwatiniina nafsa nafta maaragtay ku tarbiyadaya cala jihaadi fi sabiili illah wa nusrati caqiidati tawxiid waa khudabkiisii waxaad ka raajicin kartaa faa'idu soomaal isla sabxada yani maaragtay allah mustacaan kontonaad mar kale wuxuu leeyahay isagoo iska hadlay ujeedooyinkiisa inanii lam ufakir fi yawmin min alayaam an akuna malika dadku waxaa laga yaaba inay is yihahdan sayidku macarabigu yaqaan oma kutub buu lahaa sayidku sheekh buu ahaa luqada carabiga uu ku gabiyi jiray yani maaragtay weliba baarici buu ku hayno luqada carabiga ku gabiyo wa inaan ka gaarayna waxaa dhacday in mar ninkii maaragtay allah mustacaan qaadiriyada sheekha u ahaa sheekh ways la ohan jiray yaa mar gabay usoo tegay uu ku leeyahay dadkaad gaalaysiisa markaasuu gabaygii ka jawaabay gabaygu waa carabi wuxuu markaa kaga jawaabay qaybta koowaad in horta ninkan aanu gabayga carabiga aqoonin oo ninkii caruud alqawaafiga yaqaanaa gabaygaas kuma fahmi karee wuxuu ka hadlay markaa gabaygiisu meelo badan uu ka jaban yahay oo qaafiyadu ka khaldan tahay oo maaragtay allah mustacaan wasnigu ka hadlaysan yahay kadib markaasu wuxuu tiiriya tix dhan oo noqon kartaba in laga barto caruur khawaafiga fannigaa gabaygaa lagaba bartaba sida gabayga carabiga loo alifo markaas kadib ayuu markaa uga jawaabay jahligiisii iyo yani maaragtay allahuma mustacaan ninkaas wuxuu kusugan yahay ayib wuxuu leeyahay ninka la saxaa cabdulla xasan raximahullah maalin keliya kuma fakerin buu yihi an akuna malika inaan melig noqdo يعني أن بقر نقضه ولم يكن ذلك هدفي لا في الحاضر ولا في المستقبل يعني أرن كانت هدفي وشديد معها ما رأيي مرة وتون ولكن هدفي الوحيد هدفي كري وحيهي هو أن أطرد المشركين من بلادي قال أن أنك كيريو وأطهرها من الشرك والنفاق شرك غير النفاق عن كطهره ولست أبالي بعد ذلك أن أحيا أو أموت intaa kadibna inaad dhintay inaad noolaado toona u aabayeeli mahay waxaad halkaa ka raajicinaysaa mahdi soomaali sabxada kontanaad yani hadalladiisa caynkaas ah ee faraha badan leh yani waxa wey maaragtay lama soo tirin karo ay ka muuqato wuxuu u dagaalamayo ee maaragtay kalifa inuu dagaalama wuxuu ahaa waxaan hadalladiisa aan kusoo khatimaya insha allahu tacaala ninkan waxaa risaalo usoo qoray sayd maxamed cabdullah xasan raximahullah ninkii la odhan jiray cofi oo marka hadidaya oo maaragtay allah mustacaan yani ilahi waa inaad siitaan risaalada cofin baan akrin iyo se uu kaga jawaabay cofin wuxuu yidhi nansifuka nasfan sida maaragtay ciidda loo maaragtay afuufo yaan ku afuufayna idaa lam tarjic can hayrik haddii aadan baadidaada aadan kasoo noqonin yani maaragtay walam tukhmid sawratak kacdoonkaagana aadan danin الجنونية كعدون كانوا والدة وعلى محض قالتها أن حكومة صاحب الجلالة حكومة دمارة المخرج عظيمة جدا ووين تاج ولا يستطيع مجنون مثلك مدوانا عظيمة وكرائها ما أولك أن ينال منها شيء إلا توقيته فارجع عما أنت فيه وحا كبدة فكسر الله وعدها صوابك يعني عقلك على نص النقاء قبل أن تقع المصيبة عليك انت على مصيبك ودعي وتندم على أعمالك أي يعني مارك السيئة وأعمال شارح حن مركا كثيرا يعني وثلاث يعني وحوي ننكي إنه لوكي سقريسته وقال إسكدعي أجي هذا يلدك لما يمحون نقضي نوالا ومجنون أه ومارك الله مستعان وحو ولا إسيئة يحما تتهي إنه صوابك أصول نقضي مارك قرشبتني على لقربه وأجرى إلى قبل محمد وحير من السيد محمد عبد الله حسن قائد القوات الإسلامية الصومالية قائد في أمه قاميه إلى مدى مسلمين في الصومالية إلى الجنرال كوفيل قائد قوات الشيطان آه قاميه يعني وحوى إمارة عيدك الشيطان وحوى لقد اطلعت على رسالتك رسالة ديوان أركبك وفهمت منها جميع أغراضك دمت أتكلها النوان فهمي دمت أدي أدني أتي لديك آه آه iyo maaragtay allah mustacaan maaragtay ujeedadaada alwadiicata hoosaysa waclam waxaad ogaata ana quwaatakum maaragtay ciidankiinu allatii tukaafiruuna biha aad ku faanaysaani laa tusaawi ladaya shay-an agtayada waxba maaragtay allah mustacaan kama aha wa uclimuka waxaan ku ogeysiinaya idaa kuntum tuxaaribuunana biquwatikum alhaayila haddii aad awoodiina xooga badan aad nagula dagaalamaysaan wa aslixatikum alkafiira iyo hubkiina faraha badan fa inanii uqaatilukum biniyati asaalixa anugu waxaan idinkula dagaalamayaa niyadeyda wanaagsan wa iimaani alqawi iyo iimaankayga xooga badan wa caziimati iyo go-aankayga adag allati kaasoo laa yacrifu lmalal aan garanayni inuu daalo mahmaa takun duruufu inta ay duruufi jirto falan astaslima walan akuna للشرك عبدا اسم بيبي مايو قالدان أدونا نقول مايو آه ننكاسي آه هدو قوم كلا كدران لها ليش كما أنت أغلنا والله هدو كدران لها نين نازقة سدا أولا خطابي مركي ترمل كسوه ويريديه نين سدا أولا خطابي أو أولا دقالمي أو معرفتي وركي سعبيستي هدو كدران لها تولك السئي مقالك السواحي أتاق لها إيه يعني معرفتي الله مستعان سنة بيرد أتاق لها إيه laakiin innaga mushkiladda ummadda soomaalida haysataa waa maxay waxa weeye horta yuu yahay yuu yahay maalin asagoo ree hebel waxba u geystay bixaqin aw bibaatil wuxuu doonaba ha noqdo innagu hadda ka garriiq mayno sayid maxamed cabdulla xasan reer ka mida reeraha soomaaliyeed oo aanu dhibaato u geysan ma jiro ah reer aanu dhibaato u geysan ma jiro sayid maxamed reer aanu u gabiyina lama arko maxaa yeelay waxa uu ka duulayayba maba ahaynba qabaliye wuxuu ka duulaya waxay ahayd waxaan aynu kutubtiisii iyo qoraaladiisi kasoo naqlinayno inagu kutubtan aynu hadda wax kasoo guurinayn dhammaan masaari baa qortay niaa odhan karno maaragtay allahuma mustacaan nin soomaali ah oo malaasiifka xuha hagaajinaya yaa qoray ma ah dhammaan soomaali baa qortay midda kale yani waa waa maaragtay waa dhaxal yaallo wey haddaad masaaxiibta england aad tagtana waad ugu tegaysaa iyagoo maksuutaad ah laakiin waxay u baahan yihiin rag in la helo jelada leh oo marka intay soo finishaan yani maaragtay allah mustacaan yani qora ninkaa sayidkaa intaa waxa dheer oo aad wada fahmi karaysaa walaalayaal gabayadiisa gabayadiisu soomaalida waxay ka taqaanaa inta xun ah inta xun ee maaragtay uu ama qabiil ku maagay ama maaragtay oo inagu aynan maanta ugu idur daaraynin intaasay ka taqaana laakiin inta wanaagsan ee diin iyo wanaag iyo ujeedda fiican ka turjumaysa intaa lama sheego maarag saddexdeedii kun iyo sagaal boqol iyo tobankii ayaa markay nimankan ingiriis u taag waayeen sayidka baa waxaa laga shiray gurigan hadda ay ku shiraan baarlamaankooda gurigaasaa la shiray waxaa la odhan ta see ka yeelan ninkaan u taag weyne markaasaa la yidhi laba kun oo starlin ha la siiyo bil kastaba laba kun oo starlin maanta waa imisa waxaan umalaynaya waa afar kun oo dollar qiyaas afar kun oo dollar waagaa joogtay lacag intee leeg wey waa haa-il jiddan maantayba dee aada u badan tahay maxaad ka malaynaysaa marka waagaa laba kun oo starlini baa laydhaha la siiyo labada kun oo starlini waa labada kun oo starlini ee muslimiinta hindiya markay la dagaalameen yani maaragtay allahu mustacaan ingiriiska ay la dagaalameen inta loo qaybiyey ka dejisay bu markaasaa la ninkan odaygaana ee maaragtay africa jooga iska baahan labada kun ha la siiyo sayidku markaa waa ku gacanteeda gabay buuna ka tiri gabaygaan akrinaya insha alla wuxuu yihi niman yahow gabayadahana soomaali kuma wanaagsani laakiin waan akrinaynaa oo waxaan ka dareemaynaa macnaha ayaan ka kala baxaynaa insha allah wuxuu yihi niman yahow damiinnimadu waa lagu duloobaaye a dadku wuxuu jeclaystaa waxaan duxi ka raacayn anaa diiday dagal inaan la galo daalin iyo cole dalka melihid anigaa ku idhi dooroweynaha anaa diiday nabadiisa aan daacad noqonayn anaa diiday deeqdiisa ay naari daba taale anaa diiday maantuu lahaa maantu ma maantuu lahaa dunye iga hoy gabaygan waxaa ka muuqata yani waxa weeye maaragtay allahuma mustacaan nin gaalnimo aada uga fog oo dhulk dhulkiisa aaminsanaynin oo hadafkiisi ujeedadiisa iyo waxa uu doonaya ay u caddahay yani maaragtay laakin mushkiladda waa maxay mushkiladda waxa weeye taarikhda wanaagsan ma faafino oo waxa weye maaragtay allahuma mustacaan kama hadalno oo dadka kuma tashiicin oo kuma dhiirigelino laakin waxaa laga yaaba qaarkeen markay maqlaan sayidkii oo laga taarikhaynayo inayba yidhahdaan waxaa si asalo a oo sayidku miyuu maaragtay ka dil ka dil badnaa xataa haddii la yidhahdo waa dil badnaa miyuu ka dil badnaa sayidku xajaaj ibnu yuusuf dadka uu laayay sayid maxamed cabdulla xasan miyay ka fadli badnaayeen dadku xajaajinayn jiray a ayib sayidka waxyaalaha ku kalifay inuu dagaalamo isaga oo gabaya ka tirinaya wuxuu yihi waa tuu dareersaday fircoon diriciyadii miyey waa tuu diyaar ugu akriyay diinta gaalada yani waxyaalaha uu ka digigaxooday buu tilmaamayaa inay kamid tahay ummadii soomaaliyeed in diricyadoodii inamadooda intuu gaalkaxaystay uu maaragtay allahuma mustacaan u akrinayo diinta gaalada u akrinayo wixii ugu weynaayo sayidku ku xanaaqeyn ooda garanaysaane waxay ahayd markuu arkay labaatan wiil oo yaryar oo laga soo daayay nimankii mishinariga ahaa ay iskuol ay u fureen intay kasoo fasaxeen ay u arkay iyagoo akrinaya yani maaragtay heesihii kristanka iyagoo akrinaya masaaidkoodii iyagoo akrinaya gabaygiisaa dheer labada bayt aan maaragtay allahuma mustacaan aan aan ka akriyey gabay aada u dheer weeye oo runtii ta'amul fara badan u baahan marka laga reebo laba bayt ha laba walaaw labadaa bayt ka reebi lahaa gabay baa wada akrin lahay laakiin inta u dambeeyaan ka akrinaya insha alla wuxuu leeyahay sayidku dux kama heshaan wuxuu leeyahay d damin buu idiin qoolayaa waa idin dagayahay dirhamkuu idiin qubahayaad dib u go-aysaan marka hore dabkuu idinka dhiga dumarkiisii marka xiga daabaqada wuu idin dareensiinay marka xiga dalkuu odhan dunyo dhaafsada marka xiga dushuu idinka rari dumarkiisii waxaan leeyahay maarta meerkiisii gabaygu marka wuxuu ka turjumayaa ujeedada isticmaalka iyo gaalka uu ka leeyahay ummadda soomaaliyeed muxuu gaalku rabaa sayidku waxa uu ka maaragtay allahuma mustacaan ka xun yahay ee maaragtay allahuma mustacaan ee uu ka dagaalamaya maxay bay tahay saasuu markaa sayidku maaragtay allahuma mustacaan u caddeeyey marar kalena wuxuu sayidku leeyahay allahuma mustacaan wa isagoo ku faanaya sida uu maaragtay allahuma mustacaan gaalada ula dagaalamay ninkii gaalo aynabay intuu gabasyada u qaatay gumayaalka kooskaa ninkii gawrac ugu jiiday ingiriiska gaalkaa ninkii gudurida u loogay guutooyinkii maaragtay allahuma mustacaan guutooyinkii adig walbaon saa u fara badnaa ninkii alxaji laayay girligaanadiis girligaanaday siteen ninkii goobta kaga qaaday giddigeed nasaarada ninkii goomanka u qooyay يعني waxa weeye hadafkiisu wuxuu ku wajahan yahay nasaaro hadafkiisu wuxuu ku wajahan yahay gaalo hadafkiisu wuxuu ku wajahan yahay yani maaragtay allah mustacaan inuu dhulkan islaamku iska leeyahay inuu gaalada ku xereeyo taariikhdaas marka walaalayaal laba arrimoodba way yar madowreeyeen oo ummadda soomaaliyeed maanta iyaga laftooda ku ah qodax ku ah arrin waxay tahay gabayada uu sayidka uu qabaa-ilka ku maarayo arrinkaas waa arrin runtii aan loo baahnayn u ahaa nabiguna caleyhi salaatu wasalaam waa ka digay arrinka caynkaas oo kale ah يعني وحوي إمارة ونسو نبوي إن أفرى الفرى عند الله سبحانه عز وجل رجل يهدو قبيلة بأصرها نوحا وهم معركة بين بلن نك قبيل من معركة اللهم سعان ماري أرجع عنك السيد كواكهم أصبحي خطأ بي أهي بطالة سئيه dadkiisa maaragtay allah mustacaan la shaqaynaya waxay ahayd inay uga nafsaxeeyaan yiraahdo arrinkan waxa waxii waa arrin loo baahnay arrin maaragtay allah mustacaan ficin weeye laakiin guud ahaan ay ikhwa waxaan anigu aaminsanahay la wadaag ninkaas soo bixi lahayn in in fara badan oo ummadda soomaaliyeed maanta mucakis sideetoo gaala la arki lahaa markay ugu yartay labaatanka wiil ee sayidka uu maaragtay ka digigaxay ee uu ka dagaalamay ee dagaalkiisa uu gaadhay in diyaarada loo soo diro waana kacdoonkii ugu horreeyey ee diyaarada loo isticmaalay ah waana kacdoonkii ugu horreeyey diyaarada loo isticmaalo yani waxa weye maaragtay intuu ka xumaaday uu ka dagaalamay ilaa diyaarada loo soo diray labaatankaa inan ayaa ugu yaraan maanta gaalo ahayn markay ugu yartahay labaatankaas uu badbaadiyeyna waxaan rajaynayaa ilaahay subxaanahu caza wajalla inuu dambi dhaaf uga dhigi doono wixii akhtaa iyo tajaawusaad uu galay laakiin cumuuman mabda-iisu muxuu ahaa cumuuman mabda-iisu jihaad buu ahaa cumuuman mabda-iisu gaalla dagaalan buu ahaa cumuuman mabda-iisu ummaddan islaamka ah inay khayraadkeeda iyo dhulkeeda iyada u xorowda buu ahaa wax fara badan maanta culimo waaweyn ama rag culimo waaweyn sheeganaya ay maaragtay garan la yihiin ayaa sayidka rasaa'ilkiisa ka muuqata sida ad arkaysa waxaa rasaa'ilkiisa ka muuqata suurtagal ma aha inaad dhulkaaga aada shareeco islaam ku ogto suurtagal ma aha inaad khayraadkiisa la soo baxdo iyadoo isticmaar ku haysto iyadoo isticmaar ku haysto ma aha suurtagal inaad dhulkaaga khayraadkiisa la soo baxdo mana aha suurtagal inaad diintaada ilaahay subxana casa wajalla ku dhaqanto bal waxaa kuu bedelaya qawaaniin taaquutiya iyo maaragtay kufriyaad iyo gaalnima kuu bedelaya waana waxa uu maaragtay sayd maxamed abdullah xasan kaga warramay risaaladiisa le rasaa'il mabaaxis almunaafiqiin ikhwaani insha allahu tacaala waxaan kusoo gabagabaynayaa oo in la mudo in la sheego mudan sayidku macrakadiisii koowaad waxay ka dhacday jigjiga waxaana soo weeraray ansaarada waxaana usoo diray ingiliis markii la maqlay nin baa islaabulaya yaa la yidhi ah yani waxa wey waa inaan maaragtay cid islaabusho aana jirin maanta markii xoogay kacdoonkii maaragtay muqdisho uu dhashay markiiba yaa laynoo soo diray iyagii laftoodin baa laynoo soo diray iyagoo gaalada waaweyn wakiilka markii luuq xoogay khayrigii ka dhacayna iyaga laftoodin baa laynoo soo diray iyagoo gaalada waaweyn maaragtay allah mustacaan wakiilka muslimiinta geeska africa ka dagaalamtay aada bay u fara badan yihiin taariikhdoodana lama soo koobi karo sheekh bashiir baa kamid a sheekh maxamed saalex baa kamid a rag badan oo aada garanaysaan iyo dad badan oo aydan laga yaabo inaydan garanaynba way ka mid yihiin laakiin lama soo koobi karo khulaasada hadalku waxay tahay macrakadan iyo dagaalkani wuxuu socdaa muddo kun sana hadda taqriiban welina ma istaagin yani maaragtay allahu mustacaan welina ma istaagin mana istaagi doono inta meesha masjid iyo kaniisad ku wada yaallaan inta qarnul ifriiq masjid iyo kaniisad ku wada yaallaan dagaalkan ma istaagin inta amxaaro iyo tigray oo maaragtay cristana iyo soomaali iyo cafar iyo oromo iyo ummadaha kale muslimiinta soo raacaan muslimih ay ku wada nool yihiinna dagaalkan ma istaagay inta ay ethoobiyaanku soomaaliya o dhan intay qabsadaan ay banaadir ka qabsanayaan sida xayla salaasa sheegay ama inagu aynu sidii waagi axmed gure aynu ogsoom iyo tegi doonno maaragtay allahu mustacaan arcag iyo goondhar aynu tegi doonno oo qola la taxsiin doono dagaalkaas ma istaagi doono saa darteed waa in gunta meesha la iskaga dhigo insha allahu tacaala waana in maaragtay la dareemo arrinkan khutuurada uu leeyahay la dareemo yani waxa weeye imaaraadkii islaamigaha ee jiray ya ikhwa ee faraha badnaa maanta midna kama taagan maanta mid ka taagan ma jirto ragga burburiyey ee sidaa u galana waa kuwa maanta xamar nagu leynayo ah iyaga laftooda un weye kuwa imaaraadka islaamka o dhanna kasoo wada takhalusay dee soomaaliya laba mid ha soo gasho inay siigto marka ay tiraahdo khalaas waa calan cad baan taagnay yani sida xaylashalaasa iyo mililikii ay sheegayeen yani waxa weye maaragtay waa hoos galnay iyo inay intay mantiqan qabaliga ah iyo munaafiqiintan la daba joogo iyo dadkan waxmagaradka ah ee taariikh iyo diin iyo wax allayaala iyo waxay garanayaan toona aanu jirin yani maaragtay allahu mustacaan de inta laga haro marka waa in maaragtay ummaddu ay markaas xag isu dhaanto walaal baa wuxuu soo qoray waxaad baraarujisaa etoobiyaanka inaan raacin xaadaraadkeena dhon baa ku saabsan ya inaad baraarujisid diyaaradda etoobiya inaan raacin de ninka isku aminaya raaco ninka diyaaradda etoobiya isku aminaya bismillah ha raaco ikhwan insha allahu tacala muxaadaraadkeeni intaasan kusoo khatimi doonaa biidn illahi tacala geeska africa insha allah keliya waxaanu noo dhigan muxaadaraadka xuruub saladiya kutaarka kuwii xuruub saladiya aan ku horeyn doona saan filaya insha allahu tacala oo de munaasib u ah maxaa yeele waa inagina xuruub saladiya saddex meelood bay ka dhacday meel andalus meel waynu ka taarikayn oo laynaga adkaaday meelna geeska africa ahayn weli dagaalka waa socdaa meelna waxa weeye maaragtay allahuma mustacaan sham iyo dhulka maaragtay masr iyo adigu dhulka jaziirat alcarab la yihahdo dhulkaana muslimiinta ku adkaamay saddexda meelood ba xuruub salabiya ay ka dhacday marka bal qaybta saddexaad laba qaybood waa kasoo baxnay waan umalan iyagoo magacyo kala wata laakin qaybtii saddexaad baynu insha allahu tacala ilaamin doonaa biidn illah marka inaan loo dayno la-aan insha allahu tacaala wixii aan gafnay ama aan khaladnay ama inaga hoos baxay waxa weeye maaragtay waa fa mina wamin ashaytaan wixii aan asiibnay waxa weeye waa ilahay subxaana caza wajalla fadligiisa waxaan rajaynayaa in ay unoqoto dadka muxaadaraadkaas un baraarujin calalaqal inay dadku raadiyaan taarikhda la raadiye marka ugu yarta qofku intuu baraaruga yihahdan wax raadino aad waxaa laigu wareeriyey axmed guray yuu ka ahaa soomaali axmed guray soomaali ka ahaa aad laigu wareeriyey axmed guray yuu ka ahaa soomaali maxay kucunaysaa waa uun maaragtay dee mantiqi qabaliga un hadduu reer kaala noqon sii sacaanaysa reer kale hadduu noqon ma ka cararaysaa intaas umaa lagu amala hada wabilahi tacala tawfiq jazakum allah khayr